بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين halkan waxaanu ka bilaabaynaa dersigeennii afartan iyo koobaad ee kitaabkeennii addurar albahiya fii ma yalzamu almukalafa min alculuumi asharciya anuga hadlayna weeye waxaanu ku soo jirnay salaada la yidhaahdo salaatulmusaafirka ama jamaca jamcu taqdiimka iyo jamcu ta'khiirka la yidhaahdo waxaanu ka hadlaynaa shuruudda loo xiro jamcu taqdiimka iyo shuruudda loo xiro jamcu ta'khiir iyo sida loo mithaaliyo waxaanu soo ogaanay salaada marka la gaabin karo shuruuddeeda waxaanu soo ogaanay salaada in la jamcin karo oy nebi moxamed ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam salaadoo la jamciyo ama jamcu taqdiim ha loola yimaado ama jamcu ta'khiir ha lagula yimaadee nabigeennii suubanaa calayhi salaatu wasalaam inay ka sugnaata weeyaan jamacaasi oo ay tahay rasuulkeennu arrin uu sameeyey oo ay tahay ruqso ilaahayna siiyey marka jamcu waa shay bannaan weeyaan waxaa soo aroortay saxaabiga la yidhaha cabdillaahi ibni cumar baa wuxuu yidhi annahu qaala kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam yajmacu bayna almaqribi waalcishaa idaa jadda bihi sayru nabi moxamed cishaha iyo maqribkuu kulmin jiray socodku markuu la degdego markii nabigu calayhi salaatu wasalaam safarka nabigu markuu ku jiro salaadaasu waa jamci jiray calayhi salaatu wasalaam wa can anasin radia allahu canhu qaala kaana anabiyu ida artaxala qabla an taziiqa shamsu akara aلظuhr ilى waqti اlcasr ثuma nazla fajamaca baynahuma faida zaaqad qabla an yartaxila sala الظuhra ثuma rakiba taana way soo aroorta buu leeyahay wey jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka labadaba in nabigeenu samay jiray calayhi salaatu wasalaam bay soo qaadanayaan marka shuruuddiisi yaa naloo sheegaya shuruudda uu iska leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lijamci taqdiim jamaca jamcu taqdiimka la yidhaha waxaa loo shardiyaa aydan laabanaye oo aydan awel shuruud maa loo soo xiray haa markaad jamacan la imaanayso waa in safarkaaga uu mubaax yahay waa inuu dawiil yahay waa inaad magaalada dhan iskaga baxdo markii jamaca aad samayn karto dhismadeeda ama suurkeeda iyadoo awel shuruuddaa loo soo xiray waxaa mar kale haddana loo xiraa jamcu taqdiimka an yabda'a inuu ku bilaabo bisaaxibati alwaqti waqtiga midda u saaxiibkaa jamcu taqdiim macnihiisu waa maxay duhuraan joognaa casir baan rabnaa inaan hadda ku darno casirkii baan soo hormarinaynaa isku hal fadhi baanu ku tukanaynaa soo ma aha yaa la hor tukadaa duhurka waa hor bilow ayadaa waqtiga iska lehe maqrib iyo cisho hadday yihiin maqribka hor bilow shardiga labaad wa an yanwiya waa inuu niyeysto aljamca kulminta qabla taxalluli minhaa intuusan salaadaa ka xalaaloobin ka xalaaloobin waa maxay intuusan ka salaamo naqsanin yacni saaxibatulwaqtiga waa tii hore eh waa inuu niyeysto midda kale inuu ku darayo weeyaan shardiga saddexaad wa allaa yafsila waa inuusan u kala dhaxaysan baynahumaa labadaas salaadood dhexdooda qadru ragcatayni laba ragco qadarkood qadarkaasoo biaqali mujzi'in inta salaadu ku ansaxayda oo mujzi ku ah inta ugu yar abaa lagu yidhi biaqali mujzi yacni inta gudaysa oo laba ragco ku ansaxdo qadarka ugu yar laba ragcoo lagu tukanayo oo kale looma dhexaysii kara weeyaan muddo intaa la eg xataa waynan loo kala dhexaysiinin yacni markaad salaada hore ka baxdo tan kale adoon xataa sunno kala gelin baa la tukadaa weeyaan la galaa shardiga afaraad wa baqaa'u safari safarku waa inuu baaqi yahay ila alixraami bithaaniya ilaa midda labaad uu ka xirto weeyaan ilaa midda labaad uu ka xiranayo safarkii waa inuu baaqi yahay waa in la xariiriyo waa in midda hore intuus ka bixin ou jamac niyeysto waa inuu midda waktiga iskale ku bilaabo waa ilaa midda labaad uu ka baxona safarku waa inuu daa'im yahay wayushtaradu halkaas waxaan uga baxnay shuruudda uu leeyahay jamcu taqdiim afartaas iyo saddexdii hore aan usoo marnay oo ah safarku inuu dheer yahay inuu mubaax yahay iyo marka uu jamacan samaynayo magaalada inuu markuu ka baxay kabacdi ay tahay weeyaan wayushtaradu lijamci taakhiir jamcu taakhiirkana waxaa loo shardiyaa niyatu taakhiiri dibdhig niyaysigeed baa loo shardiyaa qabla khuruuji waqti luulaa midda hore waktigeeda intuusan bixin waa inuu jamac taakhiir niyeysta weeyaan jamcu taakhiirka waxaa loo shardiyaa dibdhigidda taakhiirku waxa weeye duhur baa la joogaa marka waxaad duhurka waxaad rabtaa duhurka inaad u kaadsato oo markii maqrib la gaaro aad tukata casr la gaaro aad duhur tukato duhurkii baad dibdhigaysaa ama maqribkii baad u dibdhigaa cishe ama duhurkii baad u dibdhigay waxa weeye casr taakhiir baa la yidhahdaa jamcu taakhiirka waxaa loo shardiyaa niyatu taakhiiri dibdhig niyaysigeed qabla khuruuji waqti luulaa midda hore waktigeeda intaysan bixin ka hor waa inaad niyeysato salaadan inaad dibdhigayso sideeda waxaa la yidhaha salaada markii waktigeedu soo galo laba shay baa qofka mid laga rabaa casmi ou go'aansado salaadan inuu samaynayo waktigeeda intuusan bixinin ka hor imaa bilficil ama inuu ficil hadda u sameeyo wuxuu kaloo ku badbaadi karaa hadduu musaafir yahay ficil ahaan hadda inuu u tukado ama uu ruqsadii ilaahay u baneeye ka faa'iidaysto oo u niyeysto inuu duhurka dibdhigayo ama maqribka uu dibdhigayo taakhiir baa la yidhaah ee duhurkan casr uu ku derayo ama maqribka cisho uu ku derayo nawaytu taakhiira alduhri ila alcasri nawaytu taakhiira almaqribi ila alcishaa taakhiirkaas baa la niyeysanayaa weeyaan shardiga labaad ee gaar ahaan loo xiro salaadu hadday tahay jamcu taakhiir wa baqaa'u asafari safarka baaqi noqoshadiisa ayaa la shardiyaa ilaa aakhiri athaaniyati ilaa midda labaad aakhirkeeda laga gaaro oo ka tukado waa inuu sidiisii musaafir u ahaado weeyaan ilaa aakhiri athaaniya ama ha noqoto sawaan kaana saaxibat alwaqti bian rataba bayna salaa kaan qadama duhra cala alcasri ow lam takun saaxibat alwaqti waayaha weye waxaa la yidhi waxaa u fadli badan qofka socda labada waqti middood naazilan fi laakhari aljamcu fii waqti nuzuul waqtiga uu degan yahay jamca inuu ku aadsado wa in kaana naazilan ow saa'iran fiihima labada waqtiba hadduu degan yahay ama labada waqtiba uu soconayo fataqdiimu wlaa cinda ibni xajar tacjiila libara'ati dimati weeyaan wa taakhiiru wlaa cinda aramali saasay u kala qaadeen waxaa la yidhi jamcu bayna asalaatayn taqdiiman wa taakhiir ayaa bannaan xanuun daraaddii cala almukhtaar cinda anawowi waa madhabu limaami axmedna siduu qaba weeyaan wa yuxsanu an yuraaciya alawfaqa binafsihi walaa sala calayh kalmusaafiri faman yaxumu fi waqti athaaniya yuqadimuha bishardi jamci taqdiim fi waqti lula saas wey marka jamacaa salaada sidaasaa looga hadlaa weeye jamacaasa iska leedahaa baa la yidhi waxaa la yidhaahdaa roob dartii in wax loo jamciyo ayada hadda waa ka soo hadalna weeye waa ka soo hadalnay in roob dartii wax loo jamcin karo roobku waa inuu degayo da-ayo marka midda hore la xiranayo marka laga salaamo naqsanayo waa inuu midda labaad ilaa laga xihanayona uu daa'im ahaado walaa yaduru inqidaacu fi ma caddaa daalika weeyaan falow inqadaca qabla ikhraaji bithaaniya falaa jamc walxaasilu ana maa sharaduuhu fi ljamci taqdiima fi safari yushtaradu fi ljamci fi lmadari kama taqadama idaaxu daalika weeyaan wayajuusu waxaa bannaan jamcu lcasri ila aljumcati kaduhri baa la yidhaahdaa oo casirkii iyo jumcadii la isku jamciyo sida duhurka walaa yajuusu jamcu taakhiir bilmadari madarka dartii jamcu takhir isagoo kuma banaana waxaa la yidhi jamcu taqdiim bay filmadari u ogolaadeen waa lima saxa anahu sala allahu calayhi wasalam jamaca bilmadiinati alduhra walcasra walmaqriba walcishaa min kayri khawfin walaa safarin nabi moxamed baa salaad jamciyey duhur iyo casr iyo maqrib iyo cishe jamc ku sameeyey cabsina ma jirin safarna ma jirin قال الشhاaفiعي كما قاaله بن مالك أrىa ذلكa بcudr المdr waxaan anugu arinta u arkaa buu yidhi roob dartii buu nabi moxamed salaada u jamciyey dad baa maanta waxay odhanayaan ooy ummadda u iftoonayaan xoogay hadda saacadaha qurbaha aad bay ceshihii iskaga fog yahay ceshihii hadda soo jamciye maqrib ku dara iska iska jiifaba oo xaggeed xaggeed ka helaysaa weeye xaggeed ba adilo looga helayaa weeyaan in la iska jamciya maaha salaada macnaha waktigeedii waxa weeye iyadoon la gaarin la iska dukan karo lama ogolo weeyaan salaada wakti iyadoon la gaarin lama dukan karo waktigeeda waa in lala sugaa xale wakti baa loo yeelay wixii ruksaana waa in ruksadeedii iyo daliilkeedii la helo oo musaafirkaa iyo madarka dartii iyo mariidkaas culammadu ay sheegaan xataa qaybahooda iyo yacni waa in horta la helo shayga meel laga tix raaco maaha in la yidhaahdo xoogaay shaqadaan rabaa subxi inaanan ka hurdoonin ama iskoolka ee ceshihii oon la gaarin haddaan maqrib ku daro ma soconaysa weeyaan faslun fii salaati nafli sunnada salaadeedii ayuu u fasal yahay fasalkaani wa hiya sunnadu kahiiratun way badan tahay sunnooyinku aad bay u badan yihiin minhaa waxaa ka mid a rawaatibulfaraa'idi faradyaalka raatibooyinkoodii baa ka mid a waqad taqadama bayaanuhaa caddaynteeduna rawaatibta waa soo hormartoo sunnooyinkaas horay baanu uga soo sheekaynay oo horay u soo hormareen weeyaan sunanu salaad wa minhaa waxaa ka mid a sunnooyinka salaadaha alwitru baa ka mid a sunnada witriga la yidhaahdo oo nabigeennii subanaa uu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam oo marka habeenkii salaada cishaha sunnadeeda salaatuleyl haddaad tukanayso kabacdi baa la tukadaa sunno witri ah oo mustaqila weeyaan oo hal ragco ugu yar tahay kow iyo toban baana ugu badan waa tiro isdheer salaadii bay kaaga dhigaysaa watar isdheer bay kaaga dhigaysaa weeye waqad taqadama wuu soo hormara witrigu aydan laabanaye ayadana hore baan u soo qaadanay wa minhaa sunnooyinka waxaa ka mid a salaatu taraawiixi taraawiixda sunnada la yidhaahdo ama salaada la yidhaahdo ayaa ka mida weeyaan hadda taraawiixdu waa sunno weeye asxaabtii nebi moxamedna way tukan jireen laakiin maanta sideed oon baa la iska aada soo ma aha labaatan ayay tukanayeen asxaabta nebi moxamed ilahay raadiha ka noqdee saddex ragcoo watarana way ku darayeen weeye dadka hadba meesha u fudud oon bay iska aadayaan marka taraawiixdu sidaas baa la yidhaahdaa taraawiixdii aan naqiinay waa in la tukado taraawiix aan meelay ka socoto la aqoonin ba hadda waxa weeye waddankii qaadatay wa waqtuhaa taraawiixda waktigeedu bacda ficli alcishaa cishaha markii la sameeyo kabacdi bay ahaatay ilaa duluuci alfajri ilaa salaada subax ka dhalato ayaa taraawiix la tukan karaa adoon cishihii tukanin taraawiix may ma lagu ogolo weeyaan watarkiina sidoo kale marka cishaha aad tukato taraawiixda la imaad ka bacdi wa hiya taraawiixdu cishruuna ragcatan cishruuna labaatan weeye ragcatan min ragcatin oo ragco labaatankaa ragcoo bicashri tasliimaatin toban salaama naqsi ahaatay weeyaan fii kulli leylatin min ramadaana habeen walboo ka mida ramadaanka ayaa la tukadaa habeen walba dhexdiisana ayay ahaatay habeen walba oo bisha ramadaan ka mida soddonkeeda labaatankaa tuko jamaaco in lagu tukadaa fiican gurigaagana waad ku tukan kartaa labaatankaa tuko weeyaan labaatankaa ragco oo habeen walba la tukado oo waxa weeye labaatankaa taraawiixda ah waa toban salaamo naqsi laba ragcoo kastaba markaad tukato salaamo naqso taraawiixdaa tuka weeyaan asxaabtii nebi moxamed baa tukan jirtay sidaas baana laysku raacoo loo badan yahay weeye waa waddada wanaagsan oo aan qaadaynana middaa weeyaan ayadoo waddadaa fiican la hayo baa waxaa la rabaa in la dhowr ragca inta la dukato halayse kala cararo wa yusannu waxaa la sunneeyaa kownuhaa taraawiixda ahaanteedoo jamaacatan inay ahaatana waa sunno taraawiixda in waxa weeye jamaaco lagu tukado ayaa weliba fiican baa la yidhi kaligaa inaad tukato waxaa ka fiican inaad taraawiixda jamaaco ku tukato taas baa ka fiican weeyaan maxaa yeelay kali kali waa loo tukan karaa laakiin waxaa ka fiican baa la yidhi jamaacada ayay ku fadli badan tahay jamaacay ku fadli badan tahay weeyaan sunnooyinka jamaacooyinka lagu tukada ayay ka mid tahay ilaa sunnooyinka jamaacaadka lagu tukado aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a ciidaynka jamaaca lagu sunneeyaa in lagula yimaado salaadaha ciidaynka la yidhaahdo jamaaca lagu sunneeyaa weeyaan kusuufaynka salaadaha la yidhaahdo oo qorraxdu markay madoobaato la tukado oo kusu labada kusuuf qorraxdu markay madoobaato iyo dayixu marku madoobaadaba ayadana waxaa iyagana waxaa lagu sunneeyaa waxa weeye jamaaca lagu sunneeyaa kusuufaynka salaadooda marka kusuufaynka iyo labada ciidood oo kaleeto iyo kulligood waxaa lagu sunneeyaa waxa weeye jamaaca in lagula yimaado taraawiixduna waa la mid oo iyadana waxaa lagu sunneeyaa jamaacada in lagula yimaado oo lagu tukada weeye saasay sunno ku taha bay leeyihiin wa yusanu kownuhaa jamaacatan wa yusanu waxaa la sunneeyaa kownuhaa ahaanteeda taraawiixda jamaacatan ay noqoto weeyaan wa minhaa waxaa ka mid a sunnooyinka salaadaha sunnooyinka waxaa ka mid a salaatu duxa salaada la yidhaha salaatu duxa ayaa ka mid a salaatu duxa baa ka mid a waa sunno sunnooyinka ka mid a weeyaan wa hiya salaatu duxaduna salaatu lishraaqi weeye salaadii iftiinka ayaa la yidhaahdaa salaatu lishraaq oo marka qoraxdu soo baxdo ilaa macnaha waxa weye iftiin weeyaan qoraxdii baa ifaysa oo dadkii ifinaysa baa la yidhi markaasaa loo baxshay salaatul ishraaqa baa loo baxshay waa kaas weeyaan wahiya salaadaasu salaatul ishraaqi ifidda salaadeedii weeye yacni waa salaadii iftiinka qoraxda markuu yimaado ka bacdi imaanaysay salaatul ishraaq baa la yidhi wa waqtuhaa marka salaatul ishraaq iyo salaatu duxaa inay isku mid yihiin ayuu shiiku hadda kitaabka noogu caddeeyey sidaasayna culummadu caddeeyaan weeyaan salaatu duxaa waxa weeye waktiga barqadaa la sameeyaa salaatul ishraaquna waa iftiinkee waxa weeye wisla ayada sida muctamadka ah culummada qaaraa waxay dheen maya labay kala yihiin oo labay kala noqonayaan weeyaan sunnatul ishraaq iyo sunnatu duxa labay kala yihiin culamada qaar baa dhahaysa goormaa marka salaatu duxada lala iman karaa wa waqtuhaa salaatu duxada waqtigeedu min irtifaaci ashamsi qoraxda kornoqodkeeda laga bilaabo ila zawaali geeska zuulka laga gaaro ayay noqonaysaa weeye laga bilaabo min irtifaaci shamsi laga bilaabo qoraxdu markay soo kor noqoto baa lagu yidhi ila zawaal intaas baa la tukadaa weeyaan waktigeedu waa kaas waktigeedu mid kaas buu noqonayaa wa waqtuhaa waqtigeedu salaada la yidhaha salaatu duxada min irtifaaci shamsi qoraxda soo kor noqodkeeda laga bilaabo ila zawaali geeska suulka laga gaaro waqtulistiwaa intaas wey wa aqaluhaa salaatu duxada inta ugu yaru ragcataani waa laba ragco weeyaan wa afdaluhaa midka ugu fadliga badanu hamaanun sideed in la tukadaa ugu fadli badan sideed in la tukado ayaa ugu fadli badan kamaa fi ataxqiiq walmajmuuc wa jara calayhi alakharuuna wactamadahu ljamaalu ramali ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa ugu badan labiyo toban wa hamaanu afdalu sideeddaa laakiin fadli badan sideed in lagula yimaado ayaa fadli badan weeye sideeddaasaa fadli badan weeyaan sideeddaas ayaa fadli badan baa la yidhaahdaa weeye waayahay wa afdaluhaa hamaanun wa minhaa sunnooyinka waxaa ka mid ah taxiyat lmasjid masjidka taxiyadiisiibaa ka mid ah waa in masjid la helaa marka hore looka laguma dhihin iyo meel la kiraysta iyo meel inta contracti dad lala gala la yidhi labaatan sanaa deganaanaynaa meelaha masaajid maaha iyagu waa taxiyada masjidka meelaha lagu ictikaafo wey meesha laga hadlaaho taxiyatu lmasjid salaada la yidhaahdo waa sunno wa hiya ragcataani waa laba ragco ragcataankaasoo lidaakhili lmasjidi masjidka qofka soo gala loo sunneeyo qabla juluusihi intuusan fadhiisanin ka hor fii ayi waqtin dakhalahu waqti walba oo masjidka ilaahay uu qofku soo galo waxaa loo sunneeyaa in uu la yimaado waxa weeye salaadan waqti walbuu soo galaba laba ragcoo tukanaya labadaa ragco wuxuu ugu talagelayaa ilaahay masjidka lahaa inuu ku weyneeyo oo daraaddii uu tukada weeyaan walow masjidulxaraamba ha noqdo in lam yurid idawaafa xaalan walow mudarrisan masjidka qof walboo soo gala baa lagu yidhi intuusan fadhiisanin ka hor itafuutu bijuluusi caamidan caaliman mutamakinan sawaaun daala alfaslu am laa waayo waa loo sunneeya wakti walbuu soo gala baa lagu yidhi salaadaasaa loo sunneeyaa weeye wa tatakararu way soo laalaabataa bitakaruri dukhuulihi sunnadaana waxay ku soo laalaabataa qofka soo geliddiisa laalaabadkeeda hadduu inta baxo soo galo waa laga rabaa haddana wuu baxay wuu soo laabtay waa laga rabaa mar walbuu yimaadba sunnay ku tahe tukaan leeyihi wa minhaa waxaa ka mid a sunnooyinka salaatulciidayni labada ciidood salaadoodiibaa ka mid a wa hiya labada ciidood salaadoodu ragcataani waa laba ragco ragcataankaasu yukabiru fii ulaahumaa midda hore ou xidhanayo kibaaranayo qabla tacawudi waalqiraa'ati tacawudka magangalka acuudu billah intuusan dhihin acuudu billahi min ashaydaani arajiim waxna uusan akhrinin ayuu wuxuu kibaaranayaa sabcan toddoba mar toddobadaasoo kayra takbiirati alixraami takbiirta lagu xidhanayo aan lagu daraynin salaadiibuu xirtay toddoba mar waa inuu yidhaha labada ciidoodba qof kastoo tukanaya allahu akbar allahu akbar toddoba mar waa xirtay ha ku darintaas toddoba kale kabacdi markaa tacawudka ha la yimaado acuudu billahi min ashaytaan arajiim qiradii iyo ha bilaabo kabacdi ragcada labaad markuu u soo istaago labada ciidood salaadooda wa fii thaaniyatihimaa labadaa ragco midda labaad markuu u soo istaago khamsan shan mar buu kibaartii ku dhawaaqaya takbiirtii baan rabaa shan mar uu leeyahay allahu akbar allahu akbar wa yusanu waxaa la sunneeyaa kownuhaa salaadan ahaanteedoo jamaacatan ay noqotona waa la sunneeyaa salaadan jamaaco in lagu tukado labada cii salaadoodba ciidaha ama qofku munfarid ha noqdo ama musaafir ama xor ama addoon ama gabar ama unha salaadaha ciidda waxaa sunnaa in jamaaco lagu tukado dadka markii layskugu yeerayana lama yidhaahdo looma aadaamo aqibna looma sameeya asalaatu jaamica asalaatu jaamica loogu yeeraa taa sidaas weeyaan waxaa loo sunneeyaa jamaaco in lagu tukado waxaa kaloo la sunneeyaa wa an yakhduba inuu khudbeeyo bacdahumaa labadan salaadood bacdigood waa inuu khudbeeyo khadiibka dadka tukinaya keligii qofkii ah khudbada may waa dadkii ummad meel ku tukaday qofkii u khudbaynayay khudbatayni laba khudbo khudbataynkaasoo ka khudbatayil jumcati jumcada labadeeda khudbo lamid a arkaanta iyo sunanta kala mid a shuruuddii qiyaamka iyo kala mid maaha iyo juluuskii iyo tahaaradii iyo sadrigii iyo kala mid maaha halkan laguma shardiyo laakiin waa u sunno intaasoo dham ila alismaac waasimac taasi kala midta waa inay carabi ahaata nafteedu waa inuu khadiibku nin yahay waa inuu macnaha uga qasdo waxa weeye walaa budda an yaqsida aljunubu alqira'ata fi laayati liyatacabada biha ruknan waa inuu khudbada ciidulfitriga uga hadlo axkaamta sakaatufitriga midda ciidul adxadana axkaamta udxiyada waa inuu khudbeeyo khudbatayni ka khudbati ljumca wa yusanu waxaa la sunneeyaa an yukabira alkhadiibu khadiibku inuu takbiirsado fil ulaa khudbada hore markuu bilaabayo tiscan sagaal mar waa inuu yidhaahdo allahu akbar allahu akbar sagaal mar wa fi thaaniyati khudbada labaad markuu bilaabayana khadiibku waa inuu yidhaahdo sabcan toddoba mar takbiirta waa inuu ku dhawaaqo wa minhaa sunnooyinka jamaacooyinka xataa lagu sunneeya waxaa ka mid a salaatu listisqaa'i roobdoonta salaadeedii roobdoon roobdoontu macruuf bay ahaa jirta ilaah baa roob laga baryi jiray wa hiya salaadaasu ragcataani waa laba ragco oo ka salaati alciidayni labada ciidood salaadohoodii lamid ah xagga arkaantii kayrba kala mid ah niyada iyo waktigay ku kala bedelan yihiin maxaa yeele sunnat listisqaa ayuu tan u niyeysanayaa marka waxa weeye waa labadaa ragco baa la dukadaa istisqaha labada ragcoo dukanaya weeyaan fa yukabir wuu takbiirsanayaa fil ulaa midda hore sabcan toddoba mar buu allahu akbarta odhanaya wa fi thaaniyati khamsan waa sida ciiddii oo kaleeto midda labaadna shan mar shan maruu takbiirta ku dhawaaqa wa yusanu waxaa la sunneeyaa kownuhaa salaadan ciidaynka ee salaada roobdoontu jamaacatan inay noqotona waa sunno in jamaaco lagu tukadana waa sunno kalina way ku ansaxi lahay wa an yakhduba alimaamu imaamku inuu khudbeeyaa la sunneeyaa bihim dadka u khudbeeyo khudbatayni laba khudbo bacdaha salaada istisqaha markii la tukado ka bacdi waa in uu khadiibku waxaa sunnaha inuu akriyo dadka inuu laba khudba u akriyo waa la sunneeyaa weeyaan laba khudba inuu u akriyo salaada bacdigeed nabiga looga dayanaya calayhi salaatu wasalaam khudbataynkaasoo ka khudbatayilciidayni laba khudba waa inuu u akriyo baa lagu yidhi oo ka khudbatayil tayil ciidi dheh ciidda labadeedii khudba lamida shuruuddii arkaantii sunantii kala mida in salaada laga hormari karo iyo istikfaarta la badiyo iyo wa istiqbaalu lqibla iyo wa min ibdaali takbiiri alistikfaar waxbay ku bedelantah waa tanba laakin yubdilu wuxuu ku bedelaa atakbiira markuu khudbada akrinayo takbiirsan maayo takbiirtii wuxuu ku bedelayaa bilistikfaar uu ku bedelaya sagaal mar oo istikfaartii ku bilaabay khudbada hore tan dambana macnaha waxa weye toddobadii wa minhaa sunnooyinka waxaa ka mid a salaadaha sunnooyinka ah sunnooyinkan ka hadlayne salaatu lkusuufayn baa ka mid a kusuufaynka salaadahoodiibaa ka mida weeyaan kusuufaynku waa maxay waa markii qoraxdu madoobaato ama dayixu madoobaado wa aqaluhaa inta ugu yari ragcataani waa laba ragco ragcataankaasoo ka baqiyati salawaati laba ragco weeye ka baqiyati salawaati xaalay la mid yihiin sida salaadaha caadigaa laba ragco oo lamida laba ragco oo sida salaadaha caadiga a la tukado lamida baa la tukanaya kusuufaynka waa sida caadigaa weeyaan wa akmaluhaa laakiin sida ugu kaamilsani ziyaadatu qiyaamin wa rukuucin qiyaam iyo rukuuc in lagu ziyaadiyo weeye fii kulli ragcatin wa yusanu waxaa la sunneeya aljahru in kor loo qaado fii salaati khusuufi alqamari dayaxa madoobaadkiisa salaadiisii in iyada kor loola jahraa la sunneeyaa weeyaan waalisraaru hoos in loo dhigtaa la sunneeyaa fii kusuufi ashamsi qoraxda madoobaadkeeda salaadii loogu talagalay iyada hoos in loo dhigaa la sunneeyaa midna kor loo akriyo midna hoos loo akriyo haddii qoraxdu markay madoobaado salaad la dukanayo waa in hoos loo akriyo qirada haddii dayixu madoobaado qirada la akrina kor in loo akriyo waa sunno wa an tusallaa fi lmasjidi masjidka in lagu dhex tukada ayaa sunno a baa lagu yidhi weeyaan masjidka in lagu dhex tukado wa an yakduba an yakhduba lahum limaamu imaamku inuu u khudbeeyaa la sunneeyaa khudbatayni oo ka khudbatay ljumcati jumcada labadeedii khudba lamid ah ayuu dadka u akrinayaa halkaa waxaa noogu dhammaaday darsigeennii afartan iyo koobaad oo nuga hadlaynay sunnooyinka iyo masaa'ishii safarka salaad salaatulmusaafirka nooga laabneed sunnooyinka naftooda inaan ka sii hadalno oon sharaxaad ka sii bixinno dhowr masalo ah baa noo hartay salaadaha kusuufaynka iyo istisqaha iyo darsiga dambe insha allahu noo raaci doonaan ilaahay kitaabka ha nagu anfaco hanana fahamsiiyo salaadahan ilaahay ha noo fudeeyo darsigeeni kitaabkii addurar lbahiya halkaasuu noogu dhammaaday casharkiisii afartan iyo koobaad waxaa noo bilaabanaya janaazada salaadihii oonba waxaa nooga haray janaaza noo hartay weeyaan janaaza haddaan ka baxno zakada iyo ramadaanka iyo xajka iyo ayaanu insha allahu ka hadli doonaa haddii ilaahay idmo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu